madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa magaalada kismaayo waxa uu kusoo gebagabeeyey shirweynaha dib u heshiisiinta beelihii ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado shirka ayaa intii uu socday waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo uu wehelinayo madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan iyo gudoomiyaha baarlamanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan salaadiin ugaasyo iyo odayaasha dhaqanka jubbaland shirka ayaa inta uu socday waxaa looga hadlay dib u heshiisiinta beelihii ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado si bulshada halkaas ku nool ay ugu wada noolaadaan nabad iyo barwaaqo haddaba madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo shirkaasi soo xiray ayaa ka hadlay sababta loo dhigay gogasha shirweynaha dib u heshiisiinta beelihii ku dagaalamay degmada luuq ee gobolka gado isagoona bulshada halkaasi ku nool ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo weliba xasiloonida waxaan gogashaan u dhignay oon halkan isugu keenay oon u imaadda waxay ahayd inaan sida ay tahay sababta waxaa laga yaabaa fasilitiga ama tashiilaadka aan halkan helayna inaanaan meeshaa ku helin laakiin waan isugu wada tegaynaa nabadda oon wadnana waan qaadayna oo maanta odayaasha dhaqanka sooma waan hubaa wayna galeen odayaal dhaqan oo akhyaara oo deegaanka luuq degan oo ka soo jeeday baa galay oo xaajadaas markii hadda ay dhacaysa madaxweyne ku-xigeenkii ay jireen odayaal baa galay soomaaliyeed intii ka qayb qaadatay kulligood oon u mahad celin ama gabdha ha noqdeen ama odayaal ha noqdeen ama nabadoonkii la dilay ha noqdo ama nabadoonkii la dilay ha noqdo dadkii ka qayb qaatay oo dhan kulligood waanu mahad celinayna laakiin hadda waxaan rabnaa si dowladnimo oo intii hore ka xoog badan waxaan nahay marka in sharcigu uu shaqeeyo haddii loo baahdo maxkamadda halkan aan ka dirayna haddii maxkamad looga baahdo ciddii loo baahdo halkan aan ka dirayna odayaashii hore heshiiskay gaadheen iyo aad bay ugu mahadsan yihiin wixii sixitaan u baahanna inta la joogaan saxayna haddii la dagaalkii ka dhacay degmada luuq ee gobolka gado ayaa sababay dhimasho dhaawac iyo barakac iyo weliba sidoo kaleeto in suuqii degmadaasi uu ku gubto